Magaalada Waredheer oo ka tirsan gobolka Doolo ee maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu qabtay shir looga hadlayo horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka Doolo, mas'uuliyiin ka socday degmooyinka hoos yimaada gobolka Doolo, iyo qeybaha kale ee bulshada. Guddoomiyaha gobolka Doolo Cabdulaahi Deeq Xasan ayaa ka warbixiyay ujeedka iyo muhiimadda loo qabtay kulanka.
ujeedada shirkeennan waxay daaran tahay sida eh, ama uu ku saabsan yahay een, kala warqaadasho iyo wada tashi buu ku saabsan yahay haddii aa la yidhaahdo Een, sanad baa hadda inoo dhammaaday oo laba kun iyo toddobiyo toban baa gebagaba ah qorshaha waa dhinaca horumarka waxaan yacni hadda ka hadlayo qorshaha labaad oo ah isaguna laba kun iyo siddeed iyo toban maadaama aan iyadana ku xisaabtamayno sanad ahaan sanad cusub oo la geli doono uu yahay qorshihiisana la diyaarinayo wixii talooyin ah oo baahiyaha bulshada ugu muhiimsan ah in odayaashu ay haddii aan la idmo talooyin iyo fikrado ka soo jeediyaan Een, taas waa dhinaca horumarka wixii inoo qabsoomayn inaan wadaagno waxa inaga dhiman iyo sanadkan waxaan qabsan karno oo talada odayaashu wax weyn bay ku fadhidaa runtii intaana waan ognahay oo baahiya in ka badan baad ogtihiin xogagaal baad nooga sii tihiin ee, iyadoo hogaamintii iyo guddiyadii loogu talagalay ee shaqooyinkaa iska lahaa dowlad ahaan ay jiraan haddana doorka odayaashu kabis muhiim ah buu mar walba noo yahay oo marjacaan u noqonayna ah taasaan marka iyadana ee, noo ah waa dhinaca horumarka labadaa qodob baan rabnaa inaan culays ka saarna haddii aa la yidhaahdo qodobka labaad isagana waxa weeyaan ka wada hadlayno midnimada guud ee bulshada Een, iya- qodobka kale waa amniga guud Afhayeenka arrimaha siyaasadda gobolka Doolo Mustafa Cabdulaahi ayaa sharaxaya qodobka kubadda ka soo baxa shirka.
wuxuu waxaana la isla qaatay in la adkeeyo laga sii shaqeeyo amniga qodobka labaad shirku wuxuu bogaadiyey mashaariicda horumarineed ee isbeddelkii kadib xisbiga iyo xukuumaddu ka firiyeen gobolka wuxuuna la isla waxaana la soo jeediyey in herarka kala duwan ee dowladdu ay ka qabtaan ay qabtaan baahiyada horumarineed ee ka jira gobolka qodobka saddexaad shirku wuxuu bogaadiyey ka qaybgalka bulshada ee dhanka horumarka oo mashaariic badan laga fuliyey waxaana loogu baaqayaa bulshada bulshada qaybaheeda kala duwan in la sii joogteeyo kor u qaadidda horumarka iyo ka qaybgalka bulshada qodobka saddexaad shirku wuxuu la isla qaatay adkeynta midnimada wadajirka waxwada qabsiga bulshada gobolka iyo gobolada deriska ah Shirkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta nabadda iyo xasilloonida guud ahaan toddobada degmo ee gobolka Doolo.